weliba idaacadda warsame magaalada baydhabahan iyo booqday malaaq cali boor oo kumid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya malaaq idaacadda warsan ka dhawaa kubacad waliba sharaxaad noo siyaase maadaama odayaasha dhaqanka etiin arimoogi dhawaan bokool ha ku cusboonaadi sidii isin aragaasan bismi illaahi raxmaan raxiim mahadsanto boqoshisiinka kooy tankale dhamaad haddii oo la waraysadii oo arimihii bokool qaabkii aanu ku aaminsanay odayaasha dhaqanka haddii ana mis ahayn bulsha bulshada soomaaliyeed oo una hogaanku anaaba anaaba taab mayna ku aaminsana kolley sheekh mukhtar robo walis la ogi warli qaba hiisimilow dhankii shabaab dadkii masaraakiisha anka sarsareeytay habilaawi ahaay markii us saraakiisha anka sarsareeytay habilaawi ahaay maamulka iyo hab habsoostka maamulada iyo nayla dhaqanka bulshooyinta soomaaliyeed madii iska faham waayan dhankii ku tabay guriyeysaadi ahaay dadna wal anin dhigna soomaaliyiin wal anin dhigna dawladna wal anin dhigna gurigiisa ka dhaladay haka wal baraday deganaaya saadi mahadgooni aakiley tan kale lamaad lan oo maamulada walan dhinimaa soomaalida may waaha darisiyu qabiila ku dhaladi inti hadda hakuga wada mukhtar robow qabiila ku dhaladi qabiilkiisu ku dhaladi qabiila deris la ah qabiilkii deris lahaayana dhiminjaysan isbaaro madhakane safarada jidita maraayaan dhiminjaysan ilaahay abuuray usa dhibanjaysi ma lahayn gurigiisa ka dhaladi oo haka barbaari haka taalami miyaa degi mila degnaayi hata daandaansa liinkasaadi ma inkasaaday daandaansa ana shabaab ma ara koroo shabaab ilaahay aha oo umatum oo nabaddiidka ahoo adduunyadaba ina nabad kudhiida aan ogolaayna lanyo nabadleyin layn aragaan maamul nabad aan lahayn bulsho nabad aan lahayn diinta nabad aan lahayn lambe nabad aan lahayna iyo weerar ankasaadaan hadda kolley si ilaahay waaliyaa nagadaas ray ahaan may ku qabna ha haddii golaha malaagada koonfur galbeed afyo ana ka hadlaaw aragtidayna ata may buaha mukhtar robow inii id allaale idii nimantii shabaab nima sheegdeen oo nabaddiidka hayan id allaale idii oldhae ini garab siyaan mukhtar robow usuunar id allaale idii shabaabku oldhahayti nooc kasta hada usuunar lashadheeo garab siiya aragtidana saasuu wali kala dheeri ana loowareeg loowareyso oon walay ku araa maadaama us dadaaladaas badan gali maynay hajeediyaani aragtidaan ahaa mis aragtiday ahaa ini us insheeg ba-da usuuna dadkii maadaama usyalay hakuusi maqarlankii fadii malaabo ayoo soomaalida ka magmagadaas shalay bus ha aruuriyay meel laku galaa usu-aaga inisi bilaaran war aan ku qabad waayahay dagaaladii daraad iyo maalintii kale kasii xigtay marka dagaaladaasi ma xoog ay ku dheegteen khasaaraga lamada dhinac sheegteen kolley dagaaladaasi dagaal way buu ahaa lankii goobjoogaa mise gaar ahaan ciidan ahoo shaqo goona shaqadiis gooni ata iyo hogti sifayn aan helaa macadii kore dagaalada ina dhiyan ina ushagiishay kolley lambilaha la dareere una berkishay hogti ku helaani hogti berkishay ku helaani ini halbaawur iyo nayo mootooyin mootada i wal ku qarahen langna ku dhimadi warka kahaayna dagaal lamaad maalinti maalin kale dhahaado madi lama medi maalmood iyo saddex maalmoodba ku haadi dagaal ayna iska seedan wal sheegay dagaalka hogtiis may sheegi doonaa iyo midna koonfur galbeed oo miila an bahen mis ahayn lankii ciidankaas ku galanta kahaye shaqadiis hay warbixintiis iyo faahfaahintiis isu bii doona laakiin uleeso badan inay korshiey saarnaayeen iyo waa qorshii ku qabna wali n dagaal dagaalkan wali an war ku dheegni intaasu mukhtaar roobow antii koonfur galbeed ha galo ha ka dhawaado shabaabna la dagaalama koonfur galbeed muhiimad intee leegan leed de kolley taas muhiimadiya ma isweydiyaw inshaag bada taas muhiimadiya ma isweydiyaw mukhtar roobow si lin ogi may sida lang malayaa mise un ang malayaana dadka hatala rooga maaha dadka shabaaba ana leho nabaddiidka oo banaanka jaraan may lkuyaaba ini lug badanka lahado dad hel iyinomsa lawada shaqeeyaan meelaka jiraan mise koonfur galbeed haatoy mise dawlada federaalka haatoy mise beesha caalamka haatoy intiiba dadku nabadiida ah oo adduunyada dhan ka fidsan meelba magaao ka sheegadayaan mise daacis sheegadaan mise walkada sheegadaan meel kastaba iyo roogaan magaao goonaa ka sheegaan oo nabadana diidayaan de waybu aha inis walkuqabad doono waana inshaqbada koonfur galbeedna dana ataad intii shabaab oo lahayti dhom ini danan ataad malayaan koonfur galbeed mas-uuliyiin ku tirsan dabcan qaar baa isla hadalaayeen isla xiriiraayeen habanagato madaxweynaha koonfur galbeed oo horey idaacadoonka sheegay intii lankaaslan gurmada iyo caawi doonan isinka odayaal dhaqmeedhan inti iska deeshan mukhtaar walku dhaadhicidana fursad ka helana wana mukhtaar guunahaanu walmin ku dhaadhaciyna laakiin socod iyo guudaha su-aalis anka dheeratayo maadaama qoladiis la jaray oo intaaso shansin hata ku maqnaay dagaal ha ka qaadan lan oo wal ku dhaadhacis iyo insheegbada wal ansheego iyo caqla ilisadaoba mugmalayan waybuah lan inisi shaqeeyo dadkii walkuqowda diyaaran oo anaki dadkii meeloola degano bulshooyinta soomaaliyeed oo meeloola degano ma iraan aan sheeganahe nimantaas lamba menturaayaan inay oo gacansiyaan talahaan jeediyaan laakiin goonahan inti unan weeni walmin ku dhaadhayina laakiin bilhabati babahama qarayaas masahayna soomaalida ma iraasahe ulmudibudbani uraad may fara waa leere maadaama use dadkii use intaasay hakugadoodsanaayey dagaal ha ka qaadeen waana i walan sheego fadeba ini aan baahanyaama maleyan use hata meela gudbo marka use koley haalad idan guunahan min ku hadlo korna laakiin muuqaalka iyo qaabka hata hortisku muwada koley ini use dadkaas isku aabiya laala lanki wehel aho dadkaas dagaal la dagaalamaayeen garabsada taasa yaa ini la gudboontaa filaan